إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal ku qaaday xarumo gobolka mandheere ay ku leeyihiin maleeshiyaad ay dhisatay dowladda kenya ganacsatada magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya laaga xad dhaaf ah oo ay dowladda federaalka kusoo rogtay badeecadaha ay dekadda kala soo degaan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa duulaan ku tilmaamay mashruuc loogu magac daray dad dhigista oo uu maamulka gobolka banaadir ku dhawaaqay maxkamad ku taala dalka kenya ayaa amartay in la joojiyo xeerka canshuuraha دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal ku qaaday xarumo ay gobolka madheera ku lahaayeen maleeshiyaad ay dhisatay dowladda kenya rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal ku qaaday maleeshiyaadkan daacadda u ah dowladda kenya kuwaas oo ku sugnaa deegaan lagu magacaabo buurhajey oo hoos tagtag degmada taagaabo ee gobolka mandheera waxaana jira khasaare gaaray ciidamada halkaas lagu weeraray ugu yaraan laba askari oo ka tirsan maleeshiyaadkii ay dhisatay dowladda kenya ayaa ku dhaawacmay dagaalka lagu qaaday sidoo kale shirkadda safaricom oo ah shirkad ay leedahay dowladda kenya oo ku dhex taallay xerada ay degganaayeen maleeshiyaadka ayay halkaas ku gubeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa kale oo halkaa lagu gubay mooto ay isticmaalayeen ciidamada halkaa lagu weeraray sidoo kale agabyo kala duwan oo ciidan ayay halkaa ku furteen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ganacsatada magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya lacago xad dhaaf ah oo ay dowladda federaalka kusoo rogtay badeecadaha ay kala soo degaan dekedda sakariya cumar ayaa ka waramaya ganacsade cabdulaahi shariif oo ka mid ah ganacsatada magaalada muqdisho islamarkaana cabashada ka ah dowladda federaalka ayaa tilmaamaya in dowladda federaalka ay kuu soo ragtay lacago canshuuro xadidhaaf ah taas oo uu sheegay inay u sii dheer tahay inay jiraan lacago kale oo looga qaado siyaabo kala duwan isagoona sheegay in haddii ay yihiin ganacsatada magaalada muqdisho ay dowladda federaalka soo saartay culays weliba oo ay dhaqaale ku doonayso ganacsatada gobolka banaadir ama magaalada muqdisho culeysyo badan oo saa'id ahaa la saaray oo u badan dhanka dowladda dekedaha soomaaliya ma midaysna deked kastaba maamula xukuma maamulkaas ay aa khidmad ka qaada annaga marka haddaan muqdisho muqdishona ay wax kastoo culeys oo dowladdu wadato waana la soo saaray kartoonka waxaa laga yaabaa caanaha in dekedaha berbere iyo boosaaso iyo kismaayo lagu canshuuro laba doolar laba doolar bar ay ku baxdo halka dekeda muqdisho ay ku baxdo lix doolar saasay tahay haddana waxaa yimid konton mashruuc isagoo sii hadlayay ganacsadahan ayuu tilmaamay inay jiraan xubno xiriir dhowla leh dowladda federaalka kuwaas oo u taga wasaaradaha ay qusayso shaqada dekedda islamarkaana ka soo dhammaysta inay lacago dheeraad ah u saaraan alaabta ka soo baxaysa dekedda wuxuuna tilmaamay in arrintaas haddii ay yihiin ganacsatada magaalada muqdisho ay u arkaan mashruuc dhaqaale abuur ah oo ay dowladda federaalka ka samaynayso ganacsatada alaabta hadda dekeda laga soo qaado kuteerarka oo caanaha xamarweyne wuxuu ku keenaa shan boqol oo doolaroo ku keenaa oo oo mitr xataa udhima nus kilomitr ninkala dekeda iyo ninkala dekeda iyo baqaarka udhexeyn culeys waa culeyskaas baabuurta culeysyo kalaa jira oo dad shaksiyaado ama ganacsato ha ahaadeen ha ahaadeen ninka la yidhaahdo xibna dowladda kamida waxay sameeyaan ayagana dowladda lankiyay soo xirinayaan dowladda tagayaan waxay leeyihiin waxaan rabnaa in alaab kuteer hebelaan wadanaa shirkad hebelaan nahay skanaan nahay kuwaasi controlaan nahay kuteerna dhaqisaan nahay nin kasro mashruuca keensaha kuteerarkan inaad boqol doolar ii saartaan rabaa mid wuxuu leeyahy kuteerarkan konton doolar inaad ii saarta wasaaradda u taga wasaaraddii markaas ay qubsada ama gaadiidka ama maaliyadda u taga waraaqa u kasoo dhammaysanaa sidoo kale ganacsadahan ayaa tibaaxay inay jiraan tobannaan mashaariic oo u xidhan siyaasiyiin iyo ganacsato wada shaqayn dhowla leh dowladda federaalka kuwaas oo qandaraasyo la soo saxiixday wasaaradaha dowladda federaalka u qaabilsan arrimaha dekedda iyo dowladda federaalka qudheeda wuxuuna tilmaamay ganacsadahan inaysan awoodin culaysyada intaas la eg ay soo saartay dowladda federaalka islamarkaana uu hoos udhac aad u weyn ku yimid ganacsigooda toban mashruuc oo waxaa jirta lacag lagu qaato oo mid siyaasi loo xiraayo mid ganacsi loo xiraayo oo dowladda qandaraasa la soo gelaya culayskaas anna haddaan ganacsada nahay cabashaan ka qabnaa mana qaadi karno culayskiina nin kastaba baqaarkiisa ugu tegey annaga alaabtii aan bixin jirno dilifilgaray jirnay boqolkiiba sanadkan iyo sanadkii hore boqolkiiba konton boqolkiiba lixdan hoos u dhacay tani waxa ay qayb ka noqonaysaa dhibaatooyinka sida maalinlaha ah looga soo calaamadeynayo magaalada caasimadda ah ee muqdisho islamarkaana ay geysanayso dowladda federaalka iyadoona maalinba maalinta ka dambayso ay isa soo tarayso dhibaatooyinka ay bulshada ku hayso dowladda federaalka arrintaas oo ay tilmaameen aqoon-yahanka iyo waxgaradka inaysan bulshada sidaan kasii bixi doonin ilaa inta ay iska qaadayso heeryada gumaysiga shisheeyaha xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ah ayaa duulaan ku tilmaamay mashruuc loogu magac daray dad dhigista oo uu maamulka gobolka banaadir ku dhawaaqay faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa duulaan ku tilmaamay mashruuca loogu magac daray dad dhigista oo uu maamulka gobolka banaadir ku dhawaaqay xildhibaanka oo lagu magacaabo xirsi aadan wuxuu si adag uga hor yimid mashruuca uu maamulka gobolka banaadir ku sheegay inay ku diiwaangelinayaan dadka dhinta kuwa dhasha iyo dadka isguursanaya wuxuuna arrinkaasi ku tilmaamay duulaan lagu soo qaaday shacabka muqdisho oo sababi kara inay bulshada kacdo dalka wax soomaaliya waxaa ka jira dalkan soomaaliya la yidhaahdo khaasatan magaalada muqdisho waxaad u qabtaa dadka degan iyo ayadaba runtii in si qaldan la rabo in wax looga raadiyo waa lagu soo duulaan dhihi karnaa sababto waxaa weeyaan qofkii bini aadanka ahaye soomaaliga ahaye inuu guursada rabay haddii layidhi ma guursan kartid ilaa inaad warqad soo qaadato lacag soo bixda maahine ama la yidhi maalkii ii sheeg maag ma furi kartid ilaa adigu aad lacag soo bixda maahine ama la yidhaahdo meyd ma duga kartid ilaa inaad lacag soo bixda maahine haddee waad garan kartaa dadka in la caburinaayo oo dadka in la kiciyo ay tahay shaqadaasina dee shaqo dowladda sare ay og tahay ma aha xaqiiqdii waa dowladda hoose og oo gobolka banaadir marka waxaan leeyahay inaysan arrintaasu sax ahayn inay ogaadaana fiican hadday isdhegatiraanna waxaa weeyaan dee taasi sax ma noqon doonto dadku shacabkaana waa kici doonaan ayagaana mas-uuliyadda ka dhalata qaadi doona hadhow mar la weydiiyey waxaa ka dambeeya in maamulka gobolka banaadir go-aankan soo saaro ayuu sheegay inuu yahay mid dhaqaale urursasho ah oo la doonayo in hantida shacabka muqdisho lagu qaato uuna la mid yahay mashruucii faagista qabuuraha ee lagu xiray in qofka warqad soo jarto si uu meydkiisa ula baxo dhaqaale raadis waaye in lacag la helo unbaa laga rabaa maahayne wax kale oo xalaha ku jira ma jirto saaad wada ogsoon tahay ama aad og tahay hadda ka hor waxaa layidhi meydka lagala baxo qabuuraha baalki ku yaallay fisioni ha la bixiyo marka layidhi waxaa la bilaaba isla markiiba warqadha la soo qaato warqadha la soo qaato macnaheeduna waxaa waaye xafiiskaas tag lacag soo bixiyay imaa waaye hadda mar kalaa la soo celiyey ayadii oo sidii hore leeyahay meyd hadduu dhaco warqadha la soo doonto maxaa la dhahaa qof hadday dhalato warqadha la soo doonto wixii caadiga ahaa waaba caadi oo dee qofkii isbitaal ku dhalata isbitaalka ka qaadanaysaa nationalitinka iyo warqadeeda iyo waxeeda laakiin sabab loogu tago xafiis loo samaystay oo lacag loo geeyo ujeeddadu waa in lacag la qaado un wax kaloo ku dhex jiraa ma jiraan ii imaaw lacag ii keen warqadan ku siiyo waayo marka taasina dee wax saxa maaha shacabkana dhib weynay ku tahay tan iyo markii uu xasan sheekh la wareegay xilka madaxtinimada ee dowladda federaalka lagana joogo muddo laba sano ah ayaa shacabka iyo siyaasiyiinta waxay ku eedeynayaan in dadka soomaalida ah gaar ahaan reer muqdisho oo ku hayo dhibaato badan oo ay ka mid tahay in marba mashruuc lagu tijaabiyo warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan maxkamad ku taalla dalka kenya ayaa amartay in la joojiyo xeerka canshuuraha cabdalla mukhtaar ayaa ka warramaya
iyadoo dalka kenya ay ka dhacayaan banaanbaxyo gelgilay caasimadda waddanka oo ay dadka kenyaatigu kaga soo horjeedaan xeerka cusub ee canshuuraha ayaa maxkamad ku taalla waddanka kenya waxay amar ku bixisay in gebi ahaanba meesha laga saaro xeerkaas maxkamadda raacfaanka ee dalka kenya ayaa maalintii arbacada waxay soo saartay qaraar maxkamadeed oo dhigayay in gebi ahaanba laga noqdo xeerka muranka dhaliyey ee ay soo saartay wasaaradda maaliyadda xukuumadda nairobi ee la xiriiray arrimaha canshuuraha saddex garsoore oo ka tirsan maxkamadda racfaanka waddanka kenya ayaa sheegay in haddii aanay xukuumaddu u hoggaansamin go-aanka maxkamadda uu gebi ahaanbaa xeerka wasaaradda maaliyadda ay noqonayaan kuwo aan dastuuri ahayn waxaa suuragal ah in xukuumadda uu hogaamiyo william ruutu ay racfaan ka qaadato xukunka ka soo baxay maxkamadda racfaanka mar walibana kiiska la hordhigo maxkamadda sare ee kenya muwaadiniinta kenyaatiga ayaa weli caraysan waxaana bishan agosto ay isku ballansadeen inay dhigayaan bannaanbaxyo ballaaran oo ka dhaca waddanka kenya gaar ahaan magaalada caasimadda kaasoo ay ku muujinayaan sida aanay marnabo raalli uga ahayn in canshuur kordhin lagu sameeyo canshuur kordhinta ayaa ah hannaan ay dowladda kenya u aragto mid ay ku maareen karto deymaha tirada badan ee lagu leeyahay sanad welibana horraantiisa ayay wasaaradda maaliyadda soo saartaa xeer la xiriira canshuuraha oo ay meel mariyaan xubnaha baarlamaanka dalka kenya
warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa